الحمdu لله نحمdه ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu بالله من شhروuر أنفuسina ومن سيئaaت أعماaلنا مaن يهده الlه فlaa مضل لah وmaن يضلل فlaa hadiي لah وأشhهad أn laa إلaaهa إلا الlه وحdaه laa شhريika لah وأشhهad أنa محamdا عabdه ورasuuله اللهma صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه وmaن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين أmا bعd للdفع والرفع أو الأمرين وجبة الظهور dون mayn ومن شhروط الواصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط وهي التي من أجلها الوصف جرى إلا تحكم عند كل من درى وهو للغاة والحقيقة والشرع والعرف إنما الخليقة وقد يحلل بما تركبا وامنع لعلة بما قد أذهبا والخلف في التعليل بالذي قدم لما ثبوتيا كالنسبي علم لم تلف في المقاللات علة خالية من حكمة في الجملة وربما يغوي سنة الضلاع لكنه ليس به امتناع وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية منها محل الحكم أو جزء وزيد وصفا إذا كل لزوميا يريد وجاز بالمشتاق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يحد وذاك في الحكم الكثير أطلقا كالقطع مع قرمه نصاب السرقة وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لك ما لا تقرم ووصفها بالبعث مصطبين منه سوى بعث المكلفين بيتكاس درسي أني قدام بيي بيتكاس مركب sharxiisa hadalka shinqiidigu uu ku sheegayo oo ah afcaalullaahi laa tucallalu bilaqraadi hadalkaas ashaaciradaa iska leh oo tacbiirkaas iska leh afcaalullaahi laa tucallalu bilaqraadi afcaasha ilaahay dana laguma cileeyo saasay yidhaahdaan waxay leeyihiin culamada ahlusunnuhu hadalkaas waxaa ka soo dhedhamaya oo ka muuqda xikmadda sifatulxikma inay diidayeen marka lafdigii xikmaddu maadaama qur-aankii sunnadii uu aada ugu badan yahay oo ku soo arooray toos inay u nafiyaan waxay ka uga bayreen inay yidhaahdaan arad arad arad moogtahay waxaa loo isticmaalaa dan waa makhluuqaad marka waxaa la leeyahay sidoo shinqiidiguba uu yidhi afcaasha ilaahay xikmad kama marno ficil kastoo ilaahay sameeyo xikmaa ku jirto xikmaa ku jirta masaalixaana ku jirta masaalixdaasuna dhammaanteed waxay u laabaneen addoommada ee ilaahay waa haniyun can alcaalamiin hiya ciladii lidafci ka hortegiday u sugnaatay ama difaacid iyo warafci suulin awil amrayni ama labadaba waa u sugnaatay hiya ciladii lidafci ka hortagay u sugnaatay shay oo ibtidaa'anba marka horeba inay diiddaba shayga inuu yimaado iyo warafci suulin shay awal joogay inay suulido awil amrayni ama labadaba ibtidaa'na inay diiddo hadduu awal joogana ay suulido hadalkaas wuxuu ula jeedaa wasfiga wax lagu cilaynaa waxaa dhici karta inuu noqdo maanican lixukmin aakhar wasfiga wax lagu cilaynaa cillada noqonaa waxaa dhici karta inuu noqdo maanican lixukmin aakhar xukun kale mid diidaya horana ugu soo marna kitaabka awalkiisii maanican markii laga hadlayey iyo sababka iyo marka saddexuu noqon karaa maanicaasu inuu noqdo maanic libtidaa bilowgaba midka diida waa meeshuu leeyahay lidafci kaasoo kaleeto misaalkiisu waa ciddada oo kale ciddada oo kale gaba hadday ciddo ku jirto nikaax waa ma qaban karo waxay rabta ciddadaas oo ahaato mar hadday ciddo ku jirto ciddada marka gobol waxay ka ciddo tirsanay wax shubhaa iyadoo nin leh aan nin kale si qalada ugu galmoon ninkeedii waa ka fogaanaa cidday tirsaneen marka mar iyadoo waxa weeye aan nin lahayn ayay ciddadii tirsaneen marka ciddadu ma suurido nikaaxii hore nikaaxi hore baaqiyuu noqonaa shubha loogu galmooday nikaaxi hore waa baaqi ma suurinayo laakiin nikaax cusubay diiday ixraamka oo kale fiiri qofku xaj hadduu xirto ama cumro xirto waxba laguma nikaaxi karo gabar laguma nikaaxi karo waa diiday xajka markaad xirato gabar laguma nikaaxi karo laakiin midii hore kugu nikaaxsaneed furmi mee marka waa maanic libtidaa bilowga unbay diideen waa lira waa lidafci meeshuu leeyahy waa rafci ayay noqon kartaa xugun awal joogay inay suurido sida dalaaqii oo kale dalaaqu waa cillo waa wasfi oo xugunku ku sugnaado marka nikaaxii awal joogayuu suulina awil amrayni ama labadaba labadaba inuu ibtidaaga horena xugunka diido in la bilaabo kii awal joogayna uu suuliyo labadaba inuu isku darsadaa dhacda sida radaaca oo kaleeto sida radaaca oo kaleeto gabar naas kula nuugtay ibtidaa'an laguguma nikaaxi karo hadday kugu nikaaxsaneed awal gabaruna haddii kadib naas la nuujiyo waa kaa furme masaladaasoo dhan horaan usoo marna usoo sharay gabadha adoo qaba la nuujinayana waa soo miaalin maalan gabar hal sano jirtaa lagugu nikaaxi markaasaa kadib hooyadaa shan goor nuujid shan goora nuujid amase qof kaleetoo maxramka ahaa nuujid marka radaacii awal hadday kugu nikaaxsaneenna waa suulinaa nikaaxi haddaysan kugu nikaaxsaneen oo lahaddeer gabar naas kula nuugtay ibtidaa'an laguguma nikaaxi karo masaladaas horaan usoo marray ka soco hiya ciladu lidafci difaaciday u sugnaato ibtidaa'anba inay xukunkan diido wa rafci suulin xugun awal joogay inay suulido awil amrayni labadiiba ibtidaagiina inay diido hadduu awal joogana suulido waajibatu duhuuri wahiya ciladii waajibatu duhuuri inay muuqataa waa miday waajibtay duuna maynin been la-aan wahiya ciladii waajibatu duhuuri muuqashadeedu waa miday waajibtay duuna maynin been la-aan cilada wax lagu cilayna waajib waxaa ah inay tahay daahira cilo muuqata la xugunaa la rabaa in lagu gartee kal iskaari oo kale iskaarku waa cilo la fahmi karo oo cad weeye oon qarsoomi karin ka ducmi oo kale hadday ciladu qarsoon tahay oo cilo aan muuqan ay tahay waxba laguma cilay karo ka rida waalqadab oo kale waxba laguma cilay karo walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaaili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin aayaddaas waxay sheegaydaa tijaarada iyo wax kala gadashada shardi waxa u ah taraadi beexu inuu ansaxo waxaa keeni kara in labadoodu raalli iskugu yihiin oo mid la dirqiyey uusan jirin haddaan sharci lagu dirqayn oo sharcigu uusan keenin in la qasboo la dirqiyo ibnu maajana wuxuu sanad saxiixa ku soo saaray nabigu inuu yidhi inamal baycu can taraadi beecu sidiisa wax kale ma ahaado waa inuu raalli ahaansha ka soo fulo raalli ahaansho waa inuu ka yimaado kitaabkii sunnadiiba waxay tuseen beeca cilada uu ku ansixi karo sixada waxaa shardi u ah amase cillo u ah sixada waa taraadiga laakiin ridihii calaamad muuqata maaha maahan calaamad muuqata wax qalbiga ku jira qofka inuu raadiya marka laguma xirin xugunkii beeca ansixidiisa marka la xukminaa laguma xirin ridahaas maxaa yeele waa calaamadan muuqan maxaa lagu xidhaa markaasoo kale madinadiisa meel loo malayna meel laisleeya alla le halkaas haddii lagu xidho meeshaasoo kale raalli ahaanshaa ku jira madinada ridadaa lagu xidhay oo ah qabuulkii iyo iijaabkii siiqadii beeca qabuulkii iyo iijaabkii mayga siisatay intaan waa kaa siistay kelimadaas waxay tusaydaa raalli inay isku yihiin labada qof sidaasay tusaydaa haddii xataa aan siiqo la adeegsan mucaadaadku waa la mid mucaadaadka bayculmucaadaad oo culummada muxaqiqiinta yidhahdeen waa bannaanya bayculmucaadaad waxaa la yidhaahdaa inta tiraa dukaankan meeqaad gadaysaa shaygaas intaasaan gadaya ho si madhin waa kaa siista mayga siisatay min bayculmucaadaadaa la yidhahdaa rilu tusa meeqaad gada intaas a isi waa ku sii hoo lacagtan khalaas ee wuxuu lacagta u bixinaya inuu raalliya sooma shaygana u qaad bayculmucaadaada laydhaha riddu tusa marka xukunka kaasaa lagu xidha ee ridihii laftigiisa lagu xidhi maa maxaa yaele cilla muuqata ma qalbigay ku jirtaa marka madinadeeda lagu xidhaa meesha loo filaanka u ah oo loo malaynaya inay ku jirto wa min shuruudi lwasfi wasfiga shuruuddiisuu ka mid ahaaday alindibaadu xadaysmid ilaa in lam yakun muntabitan hadduusan ahayn mid xadaysan fa xikmatun xikmo a yunaadu xukunka lagu xidhaa bihaa xikmadda wa min shuruudi lwasfi wasfiga shuruuddiisuu ka mid ahaaday alindibaadu xadaysmid wa inuu yahay wax xadaysmaya wa ilaa in lam yakun mundabitan hadduusan wasfigu ahayn mid xadaysmaya fa xikmatun xikma yunaadu lagu xidhaa bihaa cilada fa xikmatun xikmo a yunaadu huwa xukunka lagu xidhaa bihaa xikmadan yunaaduna faacilka xukunka u laabana kana waa shardi kale oo cilladu leedahay wasfiga wax lagu cilaynaa shardi waxaa ah inuu yahay wasfi oo la xadaysmaya wasfi xadaysmaya oo aan nisbooyinka iyo idaafooyinka isku khilaafayn macnaha haddii qofkan loo nisbeeyo iyo haddii qofkan loo nisbeeyo iyo yaraanta iyo badnaanta midna aan isku khilaafayn ilaa waxaa la rabaa xukunka in lagu garto maxaa la diidayaa wasfi dadka marka loo nisbeeyo iskhilaafaya tusaale in maalin ramadaan la afuro ama salaada la gaabiyo xikmadda ku jirtaa waxay yidhahdeen culummadu waa dafculmashaqa dafcigaas weeye dafcigaas weeye wasfiga keenaya in ruksadaas la siiyo dadka laakiin wasfigaas oo ah dafculmashaqa ma xadaysmayo ma xadaysmayo idaafooyinka marka dadka loo nisbeeyo waa iskhilaafa oo maalan waxaa dhacda dadka gobol haddii uu socdoba toban kilomitirba waxa weeyaan in carabu ka soo dhaco geedka reer magaala baraf cunaa ha saasba markuu u dhaqaaqo intuusan toban kilomitir manin waxa weyan carabku ka soo dhaco halaahira laakiin qof iska caadiya oo canageel cabayoo reer miyi ah waxaa dhacdaa sagaashan kilomitir ba inta gooyo inay u tahay noloshiisa iyo dabcigiisa wax ka mida uusan dhib ka dareynin marka wakadaalika tashiilaadka dadku haystaan tashiilaadkiina waa kala duwan yahi midaa u socda shan boqoloo kilomitr lugtana maala mid kalena waxaa dhacda gurigiisa inta gaari mukayfle looga qaaday oo diyaarad kursi looga fariisiyey oo mukayf lagu dul shiday oo iska hurdaayey laba kunoo kilomitr markuu gooyo layidhi soo deg waa la joogaa airboorkiiyo oo gaari qabow oo mukayfle haddana inta lagu qaaday hotelkana la geeyey oo wax uu uga duwan yahay uusan fahmi karin markii uu gurigiisii joogay marka fiiri xaalad qofkan haddii loo nisbeeyo mashaqadii ma daahirayo mashaqa kama muuqato haddii kan loo nisbeeyana mashaqo dhibaatalaha ka muuqato wasfiga marka mar hadduu yahay midaan xadaysmay oo dadka haddii kan loo nisbeeyo haddii kan loo nisbeeyo iskhilaafaya xukunka laguma xidho sidaas darteeda salaada gaabinteeda iyo maalin ramadaan afurideeda ma lagu xidhin dafculmashaqihi maxaa lagu xidhay madinihiisa meesha loo filaanka u ah loo malayna in mashaqa ku jirto waa safar waman kaana minkum mariidan aw calaa safari qofkii maradkii iyo iyo waxaa lagu xidhay iyo safarkii safarkaasaa marka ah meel loo maraynaa dhib sida haalibkaa a safarka lagu dhibtooda sida haalibkaa khalaas halkaasaa lagu xidhay maxaa yaele safarku asagu iskhilaafi maa hebel waa safray waa war cadow la fahmi karo ama ha dhibtoodo ama yuu dhibtooni waa qof waa la fahmi karaa waa safr halkaasaa lagu xidhaa sidaas darteed ayaa qaacidadu waxay tahay alxikmatu idantasharat aw khafiyat culliqa alxukmu bimadinatihaa qaacidadu waxay tahay ina alxikmata idantasharat ow khafiyat culliqa alxukmu bimadinatihaa ciladu hadday qarsoonto ama ay faafto khafiyada abahurida ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat saas in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatihaa ciladu xikmaddu xikmaddu hadday qarsoonaato sida ridihii oo kale sida ridihii oo kale in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat ama waa intishaarto waa xadaysmi diiday sida mashaqadii oo kale waa xadaysmi diiday culliqa alxukmu bimadinatihaa xukunka waxaa lagu xidhaa markaas meesha loo malaynayo meesha loo malaynayo xikmadda inay ku jirto halkaasaa lagu xidhaya sidaasaa qaacida marka ina alxikmata idaa khafid aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatihaa marka labadaas shardi qaacidadaas ayaa kuu dabdinayda baydkan cajuskiisa ilaa in lam yakun ilwasfu mundabitan wasfigu hadduusan ahayn mid xadaysmaya fa xikmatun xikmadaa yunaatu xukunka lagu xidhaa bihaa xikmadda uu yidhi kaas waa qowl marjuux ah sharxuna inin dhigaya qowl marjuuxa way in xikmadda lala aado wasfigu hadduu xadaysmi diido may xikmadda laguma xidho ee qaacidadu waxay tahay madinada lagu xidhaa qowlkaas marka qowl marjuuxa weeye qultu adaahiru ana atacliila bilxikmati inamaa yata'ataa cala alqowli اlmarjuuc min alkhilaafi اlmushaari ilayhi biqowli اlmu'alif marka waa qowl marjuuxa kaas wahiya xikmaddu allatii waa midda min ajlihaa ayada darteed alwasfu wasfigu jaraa uu u dareersaday cilata xukmin xukun cilladiis xaaluu yahay cinda kulli man qof dhammaantiis agtiisana ugu dareersaday daraa wax og wahiya xikmaddu allatii waa midda min ajlihaa ayada darteed alwasfu wasfigu jaraa uu u dareersaday cilata xukmin xugun cilladiis xaaluu yahay cinda kulli man qof dhammaantiis agtiisana uu ku daraysaday daraa wax og beydkan wuxuu kugu sheegaa xikma waxaa la yidhaha waxaa kala duwan cillo iyo xikma waa kala duwan yihi shaqa iskuma laha hadda haddii lagu yidhaahdo xugunka oo qasru salaa cilladu waa maxay waa safarkaad leedahay xikmadduna waa maxay waa dafculmashaqa shaqa iskuma laha shaqa iskuma laha haddii lagu yidhaahdo maalan haddii lagu yidhaahdo qamrada cilladeedu cilatu taxriim waa maxay aliskaar xikmadduna hay tahay siyaanat lcaqli ad leeda ama xifdu lcaqli fiiri marka baydkan bal fiiri wahiya xikmaddu allatii waa midda min ajlihaa iyada darteed alwasfu wasfiga jaraa-u u doraysaday cilata xukmin xaalu yahay xikmaddu waxaa la yidhahdaa wasfigaanu sababta uu cillad u noqday waxa cillo uu u noqday macnaha uu cillo u noqday hadda iskaarku muxuu cilla u noqday wuxuu u noqday in la ilaaliyo caqliga siyaanatulcaqli caqliga in la ilaaliyo caqliga in la ilaaliyaa waxay keeni wixii caqliga baabi'inayay in la xarimo caqliga in la ilaaliyo la xifdiyaa waxay keeni wixii caqliga baabi'inayo daroogadaha in la xarimo sidaas darteeda iskaar inuu xaaraam noqdo xikmadda ku jirtaa waxay tahay waa siyaanatulcaqli marka waxaa leedahay gacan in la gooyo cilladu waa maxay waa sariqa cilladu waa sariqa xikmadduna waxay tahay xifdulmaal qisaas qof qof dilay muslim ah ee u kuf ah in loo dilo cilladu waa maxay alqatlu alcamdu alcudwaan xikmaddu maxay tahay xifdu nufuus xifdu nufuus in qofkii zaaniga aha la jeedlo cillada keentaa waa maxay cillo kale ma keento zina keento xikmadduna waa maxay xifdu nasab qofkii qof afla gaadeeye hooyada asaasa aba asaasa ku yidhaahdo oo zine ku sheega in siddeetan karbash lagu dhufto oo aayadda suuratu nuur lagu tadbiiqiyo xayta cillada keenta waa qadaf qadafkaa keena siddeetan karbash xikmadduna waa maxay waa xifdulcirdi sharafta in la ilaaliyo marka xikmaddu waa macnaha cilladu ay cillo u noqoto oo xukunka loogu xihay sidaas weeye maxaa axkaamtoo dhan culammada muslimiintu waxay yidhaahdeen waxay iskugu laabaneen jalbulmaslaxa ow takmiiluhaa ow dafcu lmafsada ow taqliiluhaa sideedaba diinta dhan axkaamteedoo dhan waxay iskugu laabataa maslaxa in la soo jiido maslaxa tilay hadday waxyiileena la dhammaystiro mafsadada in la suuliyo haddii aan la wada suuli karin xataa la yareeyo marka jalbulmaslaxahaas iyo dafculmafsadadaas weeye xikmadda laguu sheegayo ayado dhan ba qulafido intaas waa jalbulmaslaxa oo dafculmafsada qaar ka mid waxay yidhahdeen maya diintoo dhan fiqigeedu wuxuu iskugu yimaadaa jalbulmaslaxa dafculmafsada iska daa maxaa yeelay mafsado in laga hortaga lafteedu waa maslaxeeday mafsado in laga hortagaaba maslaxaad marka ayaga lafkeedu tanay soo geli hale marka diinkao dhan axkaamtiis waxaa loo jideeyey lijalbi اlmasaalix in masaalix addoommada loo soo jiido maslaxada waxaa ugu weyn in raallahaanshaha ilaahay aada hesho ood janno lagu geeyo mafsade lagaa difaacana xaa ugu weyn carada alle iyo cadaabkiisa mafsade la difaac marka diinkao dhanaa sidaas xikmadda lagu sheegana waa taas wey waa jalbu lmaslaxa aw dafcu lmafsada taasaa ka dhigta wasfiga cillo waa in maslaxa ku imaanaydo ama mafsada ku suulaydo wahiya xikmaddu allatii waa midda min ajliha iyada darteed alwasfu wasfigu jaraa uu u dareersaday cilata xukmin xaaluu yahay cinda kulli man daraa qof wax og dhammaantiis saasaa la yidhaha xikmo ijmaac uu sheegaya dhammaan cidda wax ogoo dhan oo qowlkiisu tirsiga galo saasay xikmad u yaqaaneen wa huwa wasfigii wasfiga wasfiga u celiya waa ciladii ilaa ciladiyaa wasfi ah oo wasfigu waa ka mid magacyaalkeeda wa huwa wasfigu lil wa huwa wasfiga namal khaliiqatu dadkii waxay u nisbeeyeen liluqati luqo waalxaqiiqati xaqiiqo wa sharci sharci waalcurfi curfi wa huwa wasfiga wax lagu cilaynaa alwasfu lmucallalu bihi u celi wa huwa wasfiga wax lagu cilaynaa namal khaliiqatu makhluuqu waxay u nisbeeyeen liluqati luqo waalxaqiiqati xaqiiqo washarci sharci waalcurfi curfi wasfiga wax lagu cilaynaa afartaasuu noqon karaa afartaasuu noqon karaa inuu noqdo wasfi oo luqawi ah wasfi luqawi ah ee waa markii luqo marka la waxa weeyaan la qiyaasana wey waa markii luqo la qiyaasana taasuna waxay ku imaan kartaa luqadu qiyaasay ku sugnaataa qowlkaa marka la raaco waxay kale uu noqon karaa wasfiga wax lagu cilaynaa xaqiiqo xaqiiqo maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha xaqiiqo waxaa la yidhaha maa yutacaqalu fii nafsihi min gayri tawaqufin calaa curfin aw sharcin waxaa la yidhi wasfi xaqiiqiya waxaa la yidhahdaa wasfiga ayadoon curfina loo tirin sharcina loo tirin sidiisa loo garan karo wasfi kastoo sidiisa loo garan karo waa xaqiiqo shay leh sida iskaarkaoo kale hadda iskaar waa la fahmi karaa maandooriye gaal iyo muslimo waa yaqaanin waa shay la yaqaano waa macno la fahmi karo xaqiiqiya la yidhahda ayadoon curfi loo tiirin ayadoon sharci loo tiirin maandooriye waa la fahmi karaa waa la fahmi karaa marka xaqiiqina waa wasfiga la garan karo ayadoon curfi iyo sharci midna loo tiirin ducmi oo kale waa la fahmi karaa alqatlu alcamdu alcidwaan waa la fahmi karaa waa macnahaas la fahmi karaa ayadoon xugun kale lagu xidhin kaasaa la yidhahdaa xaqiiqi waa sharci waxaa dhici karta xugun sharciya in cilo laga dhigo xugun sharciyana lagu sugo oo la yidhaha xugunkan sharcigaa a cilaa wuxuuna keena xugun hebel xugun sharciga cilo laga dhigaaba waa noqon karaa waxbaa lagu cilayn karaa tusaale waxaa la leeyahay waa bannaan tahay shay mushaac mushaac waxa weeye shaygaan dad kala isla leedihiin inimana qaybsano adna qaybtaasaad leedaha adna qaybtaasana si guudaad u wadaag aad u wada leedihi waa mushaac saas wey shaygaas mushaaca reehn waa loo dhigi karaa wardaynkaan igu leheed shaygaan reehn u hayso maxaa lagu cileeyey ee beeciisa bannaana leh maadaama mushaaca beeciisu bannaan yahay rehanna waa loo dhigi karaa aa la leeyahy ka tacliili jawaasi rahan lmushaac maxaa ciladii tahay bijawaasi beyci marka beecaa bannaanna waa xugun sharciya waxkaamtii qabsadaad mid ka mid a beecaa bannaan ah cilo laga dhiga waxaa la mid a wa tacliili xayaati shacri tintaan inay nooshahay tinta inay nooshoo nafu ku jirto aa la cilayna waxaa lagu cilaynaa xugun sharciya looga dhigaa waxaa la leeyahay tinta inay nooshahay waxa u daliil ah waxaa xalaal ku noqotaa waxay xalaal ku noqotaa nikaax oo gabar ajnabi kaa ir haddii laguu nikaaxay tinteedu waa taaba kara waxay xaaraan kaaga noqotaa dalaaq dalaqna xugun sharciya sooma gabadhii aad qabtay haddaad dalaaqdo tinteedama taaba kar dii lagugu nikaaxiyo gabadh ajnabi kaa ahadna tinteedu waa taaba kar maadaama ay nikaaxii xalaal ku noqdayda dalaaqiina xaaraan ku noqo in nafu ku jirto tinta nafaa ku jirta marka marka xugun sharciya wax waa lagu cileeya waa badan yahay weliga curfiga in wax lagu cileeyo sida kafaa'ada oo kale kafaa'ada oo fuqahada qabaan kafaa'a kafaa'ada qayb ka midu waa itifaaq qaybna waa waa mukhtalaf qaybta xagga diinta waa mutafaq wey waana mansuusa eeg alaykum salam watullahi alaykum yarxamuk allah marka maalan gabar muslimaad ah nin gaala kuma nikaxsanto ma ku nikaxsamayd kuf uma ahana laleey nin muslimana gabar aan ahlu kitaabna ahayn musliman ahayn ku nikaxsanme oo kafa'ada dhankaas diiniga waa sharci waana muttafaq waana mansuus laakiin midda kale oo ku dhisan xagga sharafka iyo danaa-ada fuqahada gobolka miduna ay qabaan curfi un wey waxaa la leeyahay ninkan gabadhan kuf uma ahan maxay waa ka sharaf badanta sharaftana curfiga loola laabana oo waxaa jira wax meel sharaf ka ah meel kalena sharafba aan ka ahayn aa jira wax dadka gabal sharaf ku ah wagtooda maasha allahu ka ah dadka gabalna ay u yaqaaniin wax liitaba marka waxa weye danaa-ada liidnaanta ama hoosaynta iyo sharafta curfi unbaa lagu kala gartaa curfiga aa lagu kala gartaa waxna waa lagu cilaynaa kafaadana iyadaa lagu cileeya iyadaa lagu cilaynaa marka waa curfi wax lagu cilaynaya afartaas weeye marka wasfiga wax lagu cilaynaa wa huwa wasfiga wax lagu cilaynaa namalkhaliiqatu makhluuqii waxay u nisbeeyeen liluqati luqo waalxaqiiqati xaqiiqo washarci sharci waalcurfi curfi intaas ayay u nisbeeyeen waqad yucallalu in wax lagu cileeyaa la arkaa bimaa wasfi tarakaba iskoray wamnac diid licilatin cilo u diid bimaa shaygii qad adhaba tagsiiyey waqad yucallalu in wax lagu cileeyaa la arkaa bimaa wasfi tarakaba iskoray huwa wasfigu wamnac diid licilatin cilo waxaad u diidaa bimaa shaygii qad adhaba tagsiiyey ey adhaba xikmataha xikmaddeeda wixii tagsiiyey qad adhaba waxaa loola jeedaa ey maa adhaba xikmataha wixii xikmaddeedii baabi'ina halkan beydka sadrigiisa wuxuu uga hadlaa wasfiga wax lagu cilaynaa ma noqon karaa murakab mase waa inuu basiid noqdo iskaarka oo kale waa basiid keligiisa xukunka keena ducmiga oo kale keligiisa keena waa badan tahay iyadoo wasfi oo basiida amase mufrida wax lagu cilayna wax ma lagu cilayn karaa wasfi murakaba jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin waa lagu cilayn karaa shakina ma leh waa lagu cilayn karaa oo dilkii oo kale qisaastii maxaa ciladeedu taa nidhi alqatlu alcamdu alcudwaan maalikiyadii oo kale waxay yidhahdeen cuntada la cunayo burka ku burkaoo kale uu ka mid yahay cilatu riba waa maxee labay ka dhigeen murakabay ka dhigeen kalikhtiyaar walidikhaar oo kale yidhahde waalabat alcaysh waxa weyn ikhtiyaar waa in quud ahaan loo cuno idikhaarna waa in kayd ahaan meel loo dhigto marka murakabay ka dhigeen isku darkeeda aa keenaya xugunka marka wax shakiya male masaladaas wax shakiya male wax shakiya male waqad yucallalu in wax lagu cileeyaa la arkaa bimaa shay tarakaba iskoray marka cilladu basiidana waa noqon kartaa murakabna waa noqon kartaa wamnac diid licilatin cilo u diid bimaa shaygii qad adhaba tegsiyey xikmatahaa cilada waxaan soo ogaanay xikmay leedahay xikmo ayay leedahay haddii xikmaddii wasfi tegsiinaya uu u yimaado cilanimo uma suubato meesha waa ka baxayda cilanimo uma suubato haddii uu u yimaado maani oo xikmaddii tegsiinaya oo burinaya tusaale tusaale waxaan la yidhi cilatu wujuubi zakaa waa maxay waa milku nisaab ama sababu wujuubi zakaa waa maxay waa milku nisaab qofkaanu inuu nisaab xoolaa milkiyo saasaa cilatulwujuub ah waxaa la yidhi xikmaddeedu xayta xikmaddeedu maxay ta xikmaddeedu waxay tahay muwaasaatu lfuqaraa min fadli maali alaqniyaa waa in fuqarada lala naf qaybsado oo aqniyada maalka ka soo haray baahidooda nafta lagala qaybsado xikmaddu waa saasaa le muwaasaat weyaale waa naf qaybsi muwaasaatu lfuqaraa min fadli maali alaqniyaa xikmaddu waa saasaa le oo ilaahay ugu waajibiyey dadka aqniyada inaysi ka bixiyaan maalkan baahidooda ka soo haray inay la naf qaybsadaan walaalahooda muslimiinta fuqarada qowlka ah haddaan qabanno fuqahada gabalaa waxay qabaan dayn haddii lagu yeesho qofka isagoo nisaab milkiyey nisaab waa leey oo maal nisaab gaara waa milkii laakiin daynaa lagu leey daynkaas oo ay dhici karto inuu nas nisaabkaba uu la eg yahay ama ka badan yahay amase haddii laga gooyo xoolaha uu haysta nisaabka hoose uga degayaan haddii xoolaha uu maanta haysto daynka lagu leeya uu ka bixiyo nisaabkayba hoos uga dhacaya fuqada gabal waxay dhahdeen markaasoo kale xikmaddii oo milku nisaab cillada ah xikmaddeedii waa baaba'day daynku waa baaba'shay maadaama uu baaba'shay waa maanicu wujuubi saka saka ku waajibima qofka hayla xikmaddii waa baaba'day xikmaddu soo ma ahayn muwaasaatu lfuqaraa in fuqarada laga lala naf qaybsado min fadli maali laqniya aw maalka fadliga maal ka soo haray maba haya kan wiil daynka lagu leeya hadduu baxsho hantiba u harime ama nisaabba ma haystaba marka xikmaddii m shaygan baabi'iyey waa maanic oo ay suurayda marka cilada maadaama xikmaddu ila maxay ku aheed ciladan maxay cilo ku aheed xikmadday ku aheed anagi soo ogaani xikmaddu waxaa la idhahdaa waa shayga sababtiis ay cilladu cillo u noqoto marka haddii shaygiiba meesha ka baxay ee ciladiina cilanimo uma suubato saasay u tacliilinayaan meesha qaacidadaasi dhifaanan ka rabnaa tarjiix maa tarjiix waa baabkiisa wamnac diid uu ku yidhi licillatin cille u diid bimaa shayga qad adhaba tegsiiyey ay xikmataa shayga xikmaddeedii tegsiiyey u diido waxaad tidhahdaa waa maanic cilanimada diidaya ciladaasuna cilanimo usuuba meedheh waalkhulfu khilaaf kaa-inuu wuxuu ahaaday fi tacliili cilayn biladii kii wax lagu cileeyo cudiba la waayey limaa shayna la cileeyo culima lagu ogaaday hubuutiyan sugnaasho mid loo nisbeeyey wadaalika kaasuna ka nisbiyin wasfiga oo nisbiga ah oo kale wey waalkhulfu khilaaf kaa-inuu fi tacliili cilayntuu ahaaday biladii kii wax lagu cileeyo cudima la waayey limaa shayna la cileeyo culima lagu ogaaday limaa shaygii la cileeyo culima lagu ogaaday huwa shayga hubuutiyan sugnaasho mid loo nisbeeyey wadaalika kaasuna ka nisbiyin waa wasfiga idaafigaah oo kale ama nisbiga halkan waxaan rabnaa inaan ku ogaanno wasfiga oo wax lagu cileeyaa labuu noqon karaa wasfi wujuudi ah wasfi oo shay mawjuuda ah sida iskaarkoo kale wuxuu kaloo noqon karaa wasfi oo macduum ah oo cadami ah sida fiiri waxaan leenaha saqiirka tasarufkiisu fuli maa cilla waxay tahay waa licadami buluuqihi ow rushdi ma og tahay buluuq buluuqu waa cadam waa ka maqan yahi marka shay macduumana wasfi waa noqon kara wax lagu cileeyo shay mawjuudana wasfi wax lagu cileeyo waa noqon kara afaray marka noqeen xugunka la cilaynaa labadoo kale u noqon karaa wuxuu noqon karaa xugun mawjuud ah iyo xugun macduum ah wasfigiina wasfi mawjuud ah iyo mid cadami ah marka laba laba lagu dhufto afara imaaneen afartiiu kuu dhigaa shanqiidigu si fiican marka saddex ka mida waa itifaaq tusaale wuxuu ku yidhi afartaas tacliilu wujuudiyin biwujuudiyin waa itifaaq in la cileeyo xugun wujuudi ah wasfiga lagu cilaynaana uu yahay wasfi wujuudi ah ka tacliili xurmati اlkhamri biliskaar xukunka wujuudiga waa taxriimu اlkhamr wasfiga oo cadamiga ah lagu cilaynaa waa rabaa wasfiga oo wujuudiga wasfiga wujuudiga ah lagu cilaynaana waa iskaar marka waxa la cilaynaa xukunka waa wujuudi waa taxriimu اlkhamri wasfiga lagu cilaynaana waa wujuudi waa iskaar kan labaadna waa tacliilu cadamiyin bicadamiyin xugun cadamiyaha la cilaynaa xugun maqan oo la waayey waxaana lagu cilaynaa wasfi cadami ah oo la waayey ka tacliili cadami nufuudi tasarufi tasarufkii inuu fulo waa in la waayey saqiirkii waa xukunkii tasarufkiisu fuli maa in tasarufkiisu fulo waa cadam ciladuna maxay tahay bicadami lbuluuqi aw rushd buluuqii aan maqanoo lala-yi rushdigii aan maqanoo lala-yi marka xukunkaas wuxuu la maqnaaday wasfi maqan kan saddexaad tacliilu cadamiyin xugun cadamiyaha la cilaynaa biwujuudiyin wasfi wujuudiyaha lagu cilaynaa oo jooga ka tacliili cadami qabuuli shahaada markhaati in la aqbalo weyn la waayaa la cilaynaa qofkaan markhaatigiisa la aqbali ma aqbal waa la waayey lima bilfisqi waa wasfi jooga fiir fisqigu waa wasfi wujuudi ah fisqiyaa ku sugan meeshaanu sigaarka ku cabaa halkaanu ku qayilaa markhaati ma galo marka xurunka maqan oo cadamu qabuuli shuhaada ah maxay tahay ciladiisu waa wasfigan wujuudiga saddexdaas waa itifaaqu ku yihi laakiin wasfiga iyo xukunka laysku cilaynayo laysku khilaafsan yaha wuxuu yahay markii xukunka la cilaynaya wujuudi uu yahay xukun wujuudiya markuu yahay wasfiga lagu cilaynaana uu cadami yahay kaas wey midka laysku haystaa kaasaa laysku haystaa agarka ahlucilmigu waxay mareen inuu bannaan yahay wahuwa sawaab wahuwa sawaab tusaale waxaad leedahay darabtu lcabda addoonkiyaan garaacay waa xugun wujuudiya soomaan garaaciddu licadami imtihaalihi amar qaadashadiisiyaa la waayey inuu amarkaygii qaato oo uu fartoomaa la waayey waxaa leedahay qataltu lkaafira gaalkiyaan dilay maxaan u dilay licadami islaami islaamnimaa laga waayey islaamnimo aa laga waayey saasuu ku dhintay waxaad leedahay xujira almajnuun kii waalnaa maamulkii waa laga joojiyey maxaa dhacay licadami caqlihi caqligiisiyaa la waayey caqligiisiyaa la waayey waa lagu cilayn kara qolada diidan qolada diidan oo leh wasfi oo cadami ah laguma cilayn karo xugun wujuudi ah waxay leeyihiin wasfiga shuruuddiisi waxaa ka mid ah ayaan soo ogaanay inuu daahir yahay cilada wax lagu cilaynaa waa inay daahirata wasfiga oo cadamigana waa qarsooye see wax muujina laba shayaa laga yidhi waxaa laga leeyahay midda koowaad itifaaq iyo ijmaac waa ti lagu ahaa xukunku cadami markuu yahay wasfi cadami in lagu cilayn karo naga hadda isla soo marnay ka tacliili cadami nufuudi tasaruf bicadami lbuluuq aw rushd marka haddaysan daahira daahir uusan ahayn wasfiga cadamiga kaasaa la diidi laha tan labaad tan labaad shaygan haddeer maalan waxaa dhici karta haddii dhinac laga fiiriyo inuu cadami noqdo dhinaca kale haddii laga fiiriyana inuu noqdo wujuudi tusaale hadda waxaan idhi darabtu lcabda addoonkiiyaan garaacay licadami imtihaalihi fartoomidiisa ama amar qaadashadiisa la waayey wujuudi waa laga dhigi karaa ee waxba lagu daray darabtu lcabda licisyaani xaasi ugu noqdo waa amar qaadadiida waa fulidiida awaamirta fiiri qataltu lkaafira licadami islaami soo ma ahayn wujuud ubadda qataltu lkaafira likufrihi kufrigii waa mawjuudad xujira almajnuun majnuunkii waa la xajin oo waxa weeye maamulki waa laga joojiyey maxay licadami caqli soo ma ahayn wujuudi ka dhig lijunuunihi waalidiisa junuunkii waa jooga mogta marka waxaa la xaa soo koray marka sidan loo bedelo hadday ansaxaydo sida kale xay udii xay u diidayda ayaga laftigooda waa doodayaanoo ma iska aamusna waxay leeyihiin haddaad xataa tidhaahdo darabtu lcabda licadami imtihaalihi waxay ku leeyihiin cadamulimtihaalka laftigiisu waa wujuudi dhinacu wujuudi ka yahy oo waa maxay waa kaf ha waar istaag alaabta soo qabo kaf yuu sameeyey walkafu ficlun fi saxiix ilmadhabi waana soo mar kafiguna waa ficla yihahda wujuudi waar istaaga dhaqaaqo alaabta shaqadaas soo qabo kaf yuu sameeyey walkafu ficlun fi saxiix ilmadhab war waxay yidhahdeen wujuudinimadaasaa keentay islaamnimadiiu ka joogay gaalkan marka shaki ma leh inuu bannaan yahay in lagu cileeyo xugun wujuudi ah wasfi oo cadami ah waalkhulfu khilaaf fi tacliili kaa-inun fi tacliili cilaynu ahaaday biladii wasfigii wax lagu cileeyo cudima la waayey limaa xugunna la cileeyo culima lagu ogaaday hubutiyan sugnaasho taas sidaas wey marka wax shakiya male taas qowlka sawaabka inuu sidaas yahay marka maxaa yeele mid walba hadda miaaladaas aan miaalayn laba wejay leeyi haddaad tidhaahdo qataltu lkaafira licadami islaami khilaafkiyaa ku jira lagu leey haddaad tidhahdo qataltu lkaafira likufrihina khilaafki meeshaa ka baxay waa lagu cilayn karaa lagu leey haddaad tidhaahdo waxa wey xujira almajnuunu bijunuunihi lijunuunihi haddaad tidhaahdo waa itifaaqa lagu leey haddaad tidhahdo licadami caqligina khilaafka ku jira lagu leey masalo daciifta marka waaa maxaa isbedelay tacbiirka unbaa la bedelay madaxa soo kordhe meeshaa marka fiiri ka nisbiyin a war dheer rabta ka nisbiyinta yartaba meesha u geliyey wuxuu isku shabahaa wasfigii cadamiga ahaa iyo awsaafta idaafiga awsaafta idaafiga waxaa la idhahdaa wasfi aan la gara karin haddaan mid kale loo tiirin kaasaa la idhahda wasfi nisbiya waa wasfi aan keligiis la gara karin ilaa mid kale loo tiriyo kalubuwati wاlbunuwati wاlqabli wاlbacdi wاlfawq wataxt fiiri hadda fawqa ma la gara karaa haddaan shay kale la sheegin ma la gara karo korkiisa yuu kor yuu korkiisa yahy ilaa shay kale loo tiriyo fawqa lama gara karo haddaan idhaha fawqii khalaas waa la garanaa marka aniga korkayga waxaa dhacday inuu sakfiga masaajidka ka hooseeyo shaygaas marka waa in shayka loo tiriyo taxta haddii la yidhaha waa in shayga la sheego uu ka hooseeyo ma taxta asamaa ma taxta alardiya ma taxta waxa waya saxaaba taxtada waa in shay kale loo idaafeeya lagu garan karaa haddaad tiraa bacdu lama garan karo haddaadan shay kale la sheegin bacda alcasri mis waa la garta qabla alcasri waa la fahma bacda aduhr waa la fahma shay kale marka la sheega la garanay ubuwa haddii la yidhaha ab weeye waa inuu ibnigan aabba u yahay ee haddaan ibni jirin abnimo lama garan karo ibni lama garan karo haddaan ab jirin marka waxaa la yidhi wasfiga idaafiga ah waxaa la yidhaha waa wasfigaan la gara karin ilaa mid kale loo tiiriyo marka wuxuu isku shabaha wasfiga cadamigaah iyo midkan idaafiga oo midkan idaafigaa wuxuu ka dhigaa kaannahu inuu cadami oo kale yihi saasuu kale ka dhigaa inuu cadami oo kale yihi laakiin awsaafta oo idaafiga ah inay cadami tahay waa madhabka mutakalimiinta ama alfuqahaa waalmanaadiqa xataa waxay leeyihin waa wujuudi sawaabkuna waa inuu wujuudiyo waa inuu wujuudiyo cilladu waxaa la yidhi xataa hadday laba juz iska korto khilaafaa gela qoladaan dhaha ee cadami laguma cilayn kar wujuudi hadday cilladu iska korto murakaba ay tahay illa cilladu inay murakaba noqon kartaan soo ogaan waxay iska kortay wasfi cadamiga iyo mid wujuudiya khilaafaa ku jirta in wax lagu cilayn karo dhinaca midka oo cadamigahu ka gela oo tusaale qofka wax ku dila shibulcamdi diyo muqalladaaha laga rabaa hal shibulcamdiga maxaa yeelay maxay ku cileeyeen shaaficiyadu biannahu qatlun bificlin maqsuudin laa yaqtulu haaliban firiya waxay yidhahdeen diyadaas muqallada waxaa looga dhigaa biannahu qatlun bificlin maqsuudin ficil qofka loola qastay aa lagu dilay waa wujuudi soo maa wasfiga laa yaqtulu haaliban ficilkaasoo sida badan aan wax dilin waa nafyi waa cadami labadaasay iska saareen waa murakabo murakabo wey waa murakabo marka waxay leeyihin khilaafaa ku jira ay leeyiin qaarka diidaya laakiin sawaabku waxay tahay in haddi cadamkii keligiisaaba wax lagu cilayn karaa mar haddii keligiis wax lagu cilayn karo juz ka mid ah inuu wax lagu cilayn karo wax shakiya mayo lam tulfa laguma ogaanin fi lmucallalaati fi laxkaami axkaamta axkaamta almucallalaati oo la cileeyo cilatun cilo laguma ogaan ciladu khaaliyatun ka maran min xikmatin xikmo fi ljumlati duduub ahaan lam tulfa laguma ogaanin fi laxkaami axkaamta axkaamta almucallalaati oo la cileeyo cilatun cilo laguma ogaan ciladoo khaaliyatun ka maran min xikmatin fi ljumlati guud ahaan wa rubbamaa waxaa la arkaa yucwisunaa inuu naseego idilaacun daalacasho laakinahu cadamuulidilaaca laysa bihi cadamuulidilaaca kuma sugna imtinaacun reebtoonaasho min altacliili bitilka alcilati laga reebtoonaado wa rubbamaa waxaa la arkaa yucwisunaa inuu naseego idilaacun ey idilaacu lxikma xikmadii daalacashadeedu inay naseegtoon annagu garan weynaa waa dhici karta laakinahu cadamuulidilaac daalacasho la'aantaas laysa kuma sugna bihi cadamuulidilaaca imtinaacun reebtoonaasho oo laga reebtoonaado min altacliili bitilka alcilal in cilladaas wax lagu cileeyo labadan bayd axkaamta labaa loo kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa xugun mucallal ah iyo xugun mutacabad ah xugun emed mucallal iyo tacabudi ah loo qaybiya axkaamta mid waa la cilleeya xugunkan sidaasaa sidaa loo yidhi qaarna waxaa la yidhahdaa tacabudi weeye mana garanayno cillada sidaas loo yidhi waa nala ku kallifa annaga sida salaadaha rakacaadkoodii iyo taqaadiirta kafaaraadka iyo waa badan yihin shiiku waa kala qaaday marka tacabudi xagga iga dhigu ku yidhi laakiin axkaamta oo mucallalka ah xugun kastoo ka mida xikmaa ku jirto xikmaddaasoo ka dheeraad ah hawaabka lagu helayo imtihaalka iyo ciqaabka looga badbaadayo taas iyada waa mid laysla ogolya ee xikmad ka dheeraadaha ku jirtaba xikmad ka dheeraadaha ku jirta xurun kasta jumlatan jumlatan markuu ku leeyahay jus ka mida waa laga wey karaa maalan waxaan leenahay safarka cilladaa safarka ah oo salaada lagu gaabinaa lagu afuraa xikmaa ku jirta oo dafculmashaqa sidaasoy tahay waa dhici kartaa waaxid musaafir ah oo musaafiriinta ka mid a in cilladaas laga waayo in xikmaddaas laga waayo oo uusan isaga mashaqa ku sugnayn kaas macnaha waxa weeye naadir xugun ma le laakiin si guud safarku ma yahay wax dhib keena horta khalaas intaasaa laga raba marka cillad kasta jumlatan waxa weye xikmaa ku jirto xikmaa ku jirto laakiin way dhici kartaa jus ama suurad ka mida suuradaha in xikmaddii ka maqnaato waa dhici karta taasuna waxba dhibin intaas wuxuu kuugu sheegay lam tulfa laguma ogaanin fi lmucallalaati fi laxkaami axkaamta axkaamta almucallalaati la cilleeyo cilatun cillo cilladoo khaaliyatun ka maran min xikmatin xikma fi ljumlati guud ahaan wuxuu ku yidhi wa rubamaa waxaa la arkaa yucwisunaa inuu naseego idilaacun daalacasho laakiin waa dhici kartaa huu yidhi axkaamta gobolka mid ah inaan gara weyno xikmaddeedii waan gara karta xikmaddeeda cilladii waa naqaano laakiin cilladan maxay tahay xikmadda ku jirtaa waa dhici karta inaan gara weyn tusaale haddii la yidhaahdo burka iyo timirta iyo milixa afartii nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam oo u nasgareeyey xikmadda ku jirta waa ducmiga sida shaaficiyado kale haddii la yidhahdo ducmiga dartiisa riba ribalfadliga ugu jirta ribalfadliga ama la yidhaahdo sidii maalikiyadu yidhaahdeen waa aliqtiyaatu walibdikaar ama la yidhahdo waa keylka midaas habta dhig xikmadda ka dhigtay ducmi cilatu riba ilaaha gara kara cilladii waa la yaqaan xikmaddeedi lama yaqan ilaha gara kara garasho la-aanta marka annagu aan gara weynay keeni mayda inaan idhahno xikma kuma jirto ma jirto xikma ku jirtaa xikma ku jirtaa ma diidayo in wax lagu cileeyo garasho la-aantaas aan gara weynay wuxuu ku yidhi laakinahu cadamu lidilaac garasho la-aanta aan gara weynay laysa kuma sugna bihi cadamulidilaaca imtinaacun reebtoonaasho min atacliili laga reebtoonaado laga reebtoonaama in wax lagu cileeyo in wax lagu cileeyo cilladaas ma lagu cilayno laakiin wuxuu tacaqubay shinqiidigu qaydka uu ku xidhay fi lmucallalaat qaydkaas wuxuu ka ixtiraasaa axkaamtii tacabudiga ahayd uu ka ixtiraasa oo waxaa ka muuqata inuu leeyahay axkaamta tacabudiga way dhici kartaa inay xikmo ka qaali tahay xikmada waxaa ugu filan axkaamta tacabudigaa imtisaalka la sameeyo hawaabka lagu helayo ciqaabna looga badbaadayo intaasaa xikmo ugu filan shinqiidigu wuxuu leeyahay maya axkaamta tacabudiga laftirkeeda sida daahirkaa iyaduna xikmo kama maqna xikmaddaasoo ka dheeraad ah hawaabka lagu helayo imtisaalka iyo dar-ul mafas mafsadat alciqaab ciqaabka mafsadadiisa la iska difaacay xikmo ko ka dheeraad ah aa ku jirta midda tacabudiga tusaale wuxuu yidhi tacabudiyaadka waxaa ugu ugu fogaansha badan tacabudinimo salaada ka mid a tawaqulan nusqooyinka gobola qaynkaas dhigicdu ka maqanta tawaculan u dhigay tawaculan carabi ma tawaqulan ku fogaansho oo tacabudda lagu fogaado ma garatay ku fogaansho oo tacabudinimada lagu fogaado kuwa ugu adag waxaa ka mid ah salaada salaadana qur-aankaa wuxuu sheegay xikmad oo hawaabka laga helayo iyo ciqaabka looga badbaadayo ka dheeraad ah aas qur-aanku ku sheegay in salaadda ay ku jirto maxaa ka mid ah haddaad salaada ilaalido macaasida kale iyo sharta kale iyo dunuubta kale iyo waa kaa ilaaliya salaadda haddaad salaad saxad tukato ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaad salaada qofka si saxda u tukada xumaanta kaleetay ka celinay day salaaddii salaad saxiixa ta daad iska forfoorarsatay waa wax kale wakadaalika waxaa ilaahay nooga sheegay xikmad kale oo ah salaadda waa la kaalmaystaa culaysba haddaad dareento waa la tukadaa ilaaha lala koodaa ilaaha lagu baryaa addoonku markuu rabbi ugu dhow yahay w markuu sujuudsan yahay sujuudda ilaahay loogu tadarucaa wastaciinuu bisabri wasalaa salaadda waa la kaalmaystaa waa xikmad kale dheeraada fiiri marka tacabudiyaadku ayaguna xikmo kama marna wa fii hubuuti اlxukmi wa fii hubuuti اlxukmi fii hubuuti xukmidaas waa khabar muqadama mubtadihi waa khilaafun khilaafuna marka laqba ka bilaaban kartaa wa khilaafun khilaaf khilaafka curifa la gartay kaa-inuu wuxuu ahaaday fii hubuuti اlxukmi xukunka sugnaashadiisa cinda alintifaa xukunka sugnaashadiisa iyo wanafyi xukunka maqnaashadiisa wanafyida waxaad ku cadfee hubuudka hubuudkaad ku cadfee kitaabkuna ku waa ceraabi jire labada shanax mid aha ceraaba oo saas u sheegaya ila saas laiskugu cadf oo isla malaha dadka gabanaan arki karin wa khilaafun khilaaf khilaafkoo curifa la gartay kaa-inuu wuxuu ahaaday fii hubuuti alxukmi xukunka sugnaashadiisa iyo wanafyi xukunka anfintiisa cinda alintifaa cinda intifaa'i alxikma xiknada maqnaashadeeda agteeda lidanni malaha dartiisana xukunkaas u sugnaanay waxaan soo ogaanay xik xikmo wax la yidhaahdo cillo kasta xikmay leedahay baydkan wuxuu ka hadlaa haddii suurad ka mida suuradaha xukunkan la waayo xikmaddii oo la xaqiijiyo inaysan xikmaddii ku jirin xukunkii ma ka baxa oo cilladu ma bure suurad suuradaha xukunka ka mid ah a waxaa la xaqiijiyo inay xikmaddii ku jiro xikmaddii waa maqanta wax hadda maanic oo kale ma jira lakin xikmaddii iska maqnaata markii hore tii horan daynka ku soo miaalayna maanica yimid hadda ayadoon maanic jirin ayay xikmadda iska maqnaatay guud ahaan xikmad ay leedahay cilladan laakiin suurad ka mida ayay ka maqnaatay tusaale safarku waa cilatu qasri salaa salaadda in la gaabiyo cillada keenta wey ama maalin ramadaan la afuro xikmadduna waa dafculmashaqa musaafir mashaqa haysata sida qaalibkaa ninkii aan miaal u soo qaadanay gurigiis iska degan qabow gaari qabow ka qaaday ayraboor qabow ka duulay diyaarad qabow ku duulay isagoo kursigiisa iskaga hurdaayo oon hawlba qaban dhowr kunoo kilomitirna gooyey soo deg la yidhi waa la deg ayraboorkiyaa la joogaahe xikmaddii waa ka maqanta suuraddaas xikmaddii oo aheed safar ka dhigtay xikmaddii safar cillo ka dhigtay waa maqanta oo aheyd mashaqa dafculmashaqa mashaqo laga difaaco ma hayda kan xukunkii ma maqnaanaa si waa jooga intaas way beydkaan xukunkii markaasoo kale ma maqnaana malele waraabe adiga safarka laga hadlaayo qof dhibaata haysatoo la gacan qabaayuu ahaaye adiga dhib kuma haystee gurigaaga markaad joogtaba intaan waxa wey inaad ka hawl badneedaaba dhacdee oo dhididi jirtee damaba adan dhididine waar iska soon malaley salaadana dhammaystir maya sida sawaabkaa waxay tahay maya waxa weeyaan halkaa suura naadir xukun malaale gaalibkaa lagu dara waana afuri kara salaadana waa gaabi kara qaacidaduna waxay tahay almucallalu bilmadaani laa yatakhallafu alxukmu bitakhallufi xikmati saas yidhahda ahlucilmi almucallalu bilmadaani shayga lagu cileeyo malah malaha oo awalba madin ahaan xukunka loogu xidhay inta ciladii qarsoontay ama intishaartay a madina lagu xidhay haddii xikmaddu ay maqnaato xukunku ma maqnaado almucallalu bilmadaani laa yatakhallafu alxukmu bitakhallufi xikmati xukunku ma maqnaado hadday xikmadiisu maqnaato qaacidadu waa saas marka masaladaana waxay yidhahdeen ahlucilmiga gobol masaladaas marka la leeyahay xukunku maqnaanma waxay ku qaas tahay xukunkii awel madina lagu lagu cileeyey oo ciladiisa madina laga dhigo madina lagu xiray inta xikmaddii qarsoontay ama intishaartay marka waxay yidhahdeen almucallalu bilmadaani laa yatakhalafu xukmu laa yatakhalafu alxukmu bitakhallufi xikmati marka markii horeba safarku madinu ahaa madinu ahaa madinatulmashaqu ahaa dhibaataa loo malinay haddii xikmaddii maqnaato dafculmashaqada aheed laa yatakhalafu alxukm xukunku ka gadaal marima waa tooga xukunku sidaasaa sawaabkii waa khilaafun khilaaf khilaafkoo curifa la gartay kaa'inun fii hubuuti alxukmi xukunka sugnaanshadiisu ahaaday cinda alintifaac xukunka sugnaanshadiisa marka waa nafyi ku cada wa khilaafun khilaaf khilaafkoo curifa la gartay kaa'inun fii hubuuti alxukmi xukunka sugnaanshadiisa iyo wa nafyi xukunka anfintiisu ahaaday cinda alintifaac cinda intifaa'i alxikma xikmada maqnaashadeeda agteeda ayuuna ahaaday khilaafkaas markay xikmadu maqnaato muxuu xukunku u sugnaanaa qoladale waa sugnaanaa lidanni malah awalba madina lagu xihay marka horu madina iskaga xirna wallahu subxaana wa tacala alam sala allah alay